warbixin ay soo saartay hay-adda istaatiitikska qaranka ayaa lagu sheegay in heerka saboolnimada qaranka ee dadka soomaaliyeed ay gaarayso boqolkiiba konton iyo afar ay ka hooseyso heerka saboolnimada qaran ee soomaaliya munaasabada lagu soo bandhigayay warbixinta heerka saboolnimada soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka qeyb galay wasiirka qorsheynta qaranka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay munaasabada warbixinta ayaa lagu saleeyay baaritaan lagu sameeyey in ka badan toddoba kun oo qoys oo ku nool magaalooyinka soomaaliya iyo miyiga sida uu sheegay agaasimaha hay-adda istaatiitikiska qaranka soomaaliyeed sharma arki maxamuud faarax waa markii ugu horreysay sida aan uu sheegay oo aan soo saarno waxa uu marayaa marka heerka saboolnimo boqolkiiba konton iyo afar dhibic afar ayaa waxay ka horseysaan ka hooseeyaan heerka saboolnimo ee qaran ee soomaaliya ay leedahay heerkaasoo lagu cabbiro qofkii ka yar laba doolar iyo lix cent ama two point zero six dollar qofkii ka yar ayaa heerkaas gelaya marka hadda halkaas halkaas hadda ayay maraysaa waa markii ugu horreysay saan uu sheegay awalka hore hay-ada caalamiyaa soo saari jiray boqolkiiba lixdan iyo sagaal baa lagu qiyaasi jiray muddo dheer baa boqol iyo todobaatankaas u dhoweyd lagu sheegi jiray laakiin markan waa markii ugu horreysay ee dowladda ay soo saarto xildhibaan maxamuud faarax nuur oo ah guddoomiyaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka soomaaliya ayaa bogaadiyey warbixinta inkastoo hadda aysan heer degmo gaarin heer gobol joogto waxay tahay tallaabo hore loo qaaday oo muhiima wey waayo gurigaaga iyo dadkaaga in lagaaga warramo ama caalamka lagaaga warramo iyana aadu ka warantid inta isu jiraa waa garan karta arrintaas waa ka mahad celinaynaa waan ku faraxsannahay inaan joogino goobjoog ka nahay wasiirka qorsheynta qaranka cabdiraxmaan beene beene ayaa sheegay in ay tahay guul ay ku farxaan dadka soomaaliyeed maadaama horey uu ahaa heerka saboolnimada dadka soomaaliyeed boqolkiiba lixdan wax ka badan waxa la dhaho faqiirtinimada ama waxa la dhaha saboolnimada ee qof kastoo soomaaliyeed saameyn gooli oo weliba negative ah ku leh in warbixintan uu arko oo hoos u dhaca ku dhacay boqolkiiba lixdan iyo sagaal ay u daadegtay boqolkiiba konton iyo afar waa guul shacabka soomaaliyeed oo dhan ay ku farxayaan wax laga naxa waaye dadka soomaaliyeed boqolkiiba konton iyo afar inay ku noolaadaan lacagtaas a aragteen oo laba doolar iyo jajab ah nafteeda wax sahlan ma ah laakiin markaa fiirisid meeshaan ka soo degnay ee lixdan iyo sagaal ah oo aan aragtid konton iyo afar inay u degeen ayadaasaa waxay tahay naruuro iyo wax farxad gelinayo ummadda soomaaliyeed hay-adda istaatiitikska qaranka ayaa markii ugu horreysay soo bandhigtay baaritaan ay ku sameysay nolosha iyo sinaanta dadka soomaaliyeed iyadoo kaashanaysa bangiga adduunka horey waxaa warbixintan oo sanadlaha usoo saari jiray hay-ada caalami ah taasoo sheegaysa in heerka saboolnimada dadka soomaaliyeed ay gaarayso boqolkiiba lixdan iyo afar wax ka badan